muddo dheer kadib bulshada degmada beled xaawa ayaa garoona diyaarada loo dhagax dhigay iyadoona bulshada degmadaas iyo deegaanada ku teedsanba ay baahi weyn u qabeen garoon diyaaradeed ah oo aysan hore markaasi degmada kaga shaqaynin gudoomiyaha ku-xigeenka iyo gudoomiyaha degmadaas ayaa ugooreen kali dhagaxdhigga garoonkan waxayna sheegeen in si isxilqaama garoonkan loo dhisayo maanta waa maalin weyn waa maalin ku astaysan gobonnimo waxaan rabaa in aan halkaan ka diro afar qodob aan ka soo aan ka jeediyo afartaas qodob oo kale ah qodobka koowaad waxaan rabaa inaan la hadlo dowladda federaalka ah sida aad og tihiinba anigu ka guddoomiye ahaan meeshaan uma imaanin in aan guddoomiye degmabes aan noqdo ee waxa aanu yimid ee dowladda ii soo dirtay horeyna aan u sheegay maantana aan ku celinayo waxaa waaye dhismaha eelboorka degmada beledxaawo haddii eelboorkaas asagaa uu dhismi waayo oo wixii aan ku soo heshiinna ay been noqdaan dowladdu annaguna maamul ma ahaanayno saraakiishuna saraakiil ma ahaanayaan dowladduna dowlad ma ahaanayso waxaan ka codsanayaa marka marka koowaad iyo marka labaad iyo mar saddexaadbo in dowladda sidii horeyba ay ugu ballanqaaday in eelboorka ay shacabka u dhisto qodobka labaad waxaan u dirayaa farriinta labaad shacabka reer gedo khaasatan reer beled xaawo waxaan u malaynayaa wax badan baad u qabteen baahi eelaboor maanta waa maalinkiinni annagu haddii hore been laydinkugu sheegi jira maanta been idinma sheegayno waxaad markhaati ka tihiin annagoo maanta eelaboorkii dhagax dhignay in shaqadiina ay socoto shaqadan ayadaa waa shaqo ilaahay subxaana wa tacaala aan ugu dhowaanayno waa waqaf booskaaga ku darso xooggaaga ku darso codkaaga ku darso maalkaaga iyo hantidaada ku darso guryaha ka soo baxa haddii anigoo ah guddoomiyaha degmada beled xaawo dhiiggayga aad ku helaysaan garoon waxaan diyaar u ahay dhiiggin inaan idin bismi illaahi raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu maanta waa maalin weyn oo maalin taariikhi ah oo runtii waxaa weeye garoonkii degmada beled xaawo oo runtii waxaa weeye maanta aan dhagax dhignay oo aad aragtaan dhagaxdhiggii aan dhignay iyo waxaa weeye shaqadii oo bilaabatay oo runtii waxaa weeye isku wakhti ay noqotay waa maalin farxad leh marka koowaad waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan bulshada reer gedo gaar ahaan bulshada degmada beled xaawo
beled xaawo oo ka mid ah degmooyinka qadiimiga ee gobolka gedo ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa haatan bulshadeedu dharaarayaan helitaanka garoon diyaaradeed